doorashada soomaaliya waxaa u taagan ilaa iyo soddon iyo sagaal musharax oo ay ku jiraan saddex madaxweyne hore ra-iisul wasaare hore madaxweynaha puntland iyo haweeney dadka u taagan doorashadan waxaa ka mid ah madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud wariyaha v o a falastiin axmed iimaan oo joogta muqdishow ayaa waraysi la yeelatay xasan sheekh maxamuud
madaxweyne xasan waa ku mahadsan tahay inaad naga aqbashay waraysigan marka hore xilli adag oo weliba aad ololo doorasho ku jirto maxaa rabtaa maxaa u rabtaa in mar kale madaxweyne lagugu doorto soomaaliya falastiin aad iyo aada umahadsan tahay aniga sida aad og tahayba afar sano ayaan dalkan horay aan uga soo ahaa madaxweyne xilli oo transitionka uu dhammaaday oo dowlad rasmi ay bilaabanaysa ee soo bilaabay howlo badanna ay dowladda rasmi waayaa layiri laakiin howl kastoo jirta transition ahayd waxaan soo bilaabnay wax meelaan soo gaarsiinay waxaa igu jirta raja'a meesha la gaarsiiyey in wax lagu sii dari karo aniguna aan ahay qofka ugu habboon ee wax ku dari kara oo khibraddeeda leh waxaan xasuustaa aan ogahay laba kun iyo labaiyo toban markaan meesha tagnay sidii aan ahayn yani caatifada iyo emotionska iyo waxa lagu jiro anoo weli markaasna aaminsanaa ninka soomaaliga ah ee soomaaliya ugu aqoon badan xaaladda soomaaliya inaan ahay laakiin meesha markii la tago howlaha isku si maaha marka hadda waxaan aad iyo aad aan rajo ah aan u qabaa haddii aan talada dalka ku soo noqdo meeshii aan uga tegay inaan wax dheeriga kusii dari doono sidii hore xawligaan marka hore ku socon xawli ka badan ku socon karno afar sano markaad soo joogtay waxyaabo badanaa ku soo maray maxaa is leedahay waa aad ka baratay oo afarta sanoo soo socda aad ku dabaqaysaa maxaase is leedahay horey waa kuu soo mareen kuma celin doontid afartan sanoo soo socotay dadka soomaalida ah ee dhaawacyo badan oo qalbiga ahay qabaan maaha kuwa oo daaraha duunsan iyo dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca bismaan qalbiga ayay dhaawacadba ka qabaan xukun qaab daran ayay soo arkeen kuweyna waaweynne xukunkii hore oo dictatoriyadda ahay ayaan xasuusanaa kuweyna dhallinyaradaane sanadihii lasoo dhaafay qaxi iyo cararkii iyo adeeg la-aantii soo arkeen marka waxaan isleeyahay dadka soomaaliyeed waxaa wax ugu fiican oo aan bilownay kuna guulaysanay oo noo miro dhalay waxay ahayd dib u heshiisiinta iyo dhismaha hay-adaha dawliga dadku inay hay-ada dawladeed arkaan oo shaqaynayo wax weynay agtooda ka tahay marka waa bilownay waanay arkeen waanay ku qanacsan yihin oo maanta hay-adihii aan samaynay jaamacadda ummadda soomaaliyeed dugsiyadii sare macaahidii kulli dad kasoo baxaa jooga caafimaadka sidoo kale marka waxaan isleenahay dadka horta waxa ugu fiican si dibheshiisiin dibheshiisiinta waay aragnima nooga soo baxday dibheshiisiinta bulshada iyo dibheshiisiinta siyaasadda dibheshiisiinta bulshada waa wax local ah oo deegaan ku saabsan laakiin midda oo siyaasadda midda siyaasadda waa in dastuurka lagu heshiiyaa haddii dastuurka laga heshiiyo issueska oo jira oo taagan haddii lagu heshiiyo soomaaliya waxa la dhihi karaa dibheshiisiin siyaasadeeda ka dhacday markaa dibheshiisiintaas siyaasadeed iyo dibheshiistaas bulyo iyo institutionska qaban lahaa waxaa oo hayn lahaa oo wadi lahaa inaan dhisi karnaan aaminsannahay arrimaha amniga waa caqabadda ugu weynee dalka ka jirta meeshaan wax ka yar hal mailan u jiraa inta inta meesha aan deganahay intaas amniga ugu weyn waxaa waddanka laga dhisaayo waa biro dhulka yaalla waa ciidanka amison socodkii dadka oo xadniban welina qaraxyadii iyo waa ay jiraan dowladdaadii inkastoo hore inkastoo maamul goboleedyada aada soo dhistay dhinacyada dibudhiska lagu ammaana laakiin dhinaca amnigana meelaha lagaa dhaliilayay afartii sanay ka mid ahayd maxaa ka qabanaysaa falastiin wixii dee dadku wax kasta waa la dhihi karaa laakiin wuxuu in ay xaqaa'iq ku salaysan yihiin ala rabaa aniga dalka markaan imiday amniga meeshuu joogay iyo markaan ka tegay meeshuu jooga waa la garanaya raboor caalami ah oo security consolka ka soo baxay oo african union ka soo baxay yaallo ritana qoran boqolkiiba siddeetan dalka inaan degmooyinka shabaab haysta inaan dib uga soo celino waxaa kale oo qof walba xusuusan karaa dhaqdhaqaaqi ka jiray laba kun iyo bilowgii laba kun iyo toddoba toban markaa dalka ka tagay joharna waxaa lagu tagaya baabuur markana waxaa lagu tagaya baabuur iyo meela kasii fogfogba maantana afgoy iyo balcadan baabuur lagu tegi kara marka amni waxaa intaas ka daran ciidamo aan dhisnayn oo aan qaabaysnayn mushaar lahayn grading system aan lahayn xeryo aan lahayn iyo aniga aan u imiday xeryaan abuurnay grading systemaan abuurnay darajooyinka wax lagu qaato waa qalabaynay waxayna sababeyn inay xoreeyaan oo xamar inta ka baxaan ay meelaha ugu fogfog ay gaaraan oo ay dhulka kala wareegaan shabaab marka dacaayadaha iyo brobagandada waa halkeeda laakiin dadka soomaaliyeed xusuustii oo joogtay ayaa weli joogta annaga amniga aniga waxaan dhihi karaa aabbaha amnigaan ahay waa soo bilaabay meeshasaan ka soo bilaabay askari iyo sarkaal isku mid ah oo boqol dollar wada qaato oon xero lahayn ama banaanka jiifo ama guryahood u jiifto askari qora garabkiisa inta gashtay xaafadiisa la aaday subxii kasoo dhalmi ay yimaadaan u imiday waxaana oona shaqaynaya waxaan u imiday waxaan ka tegay askari xeryale xeryo tababar leh xeryo degaan leh mishaarkiisa uu ku salaysan yahay garaadaha uu leeyahay ku salaysan yahay isbitaal leh caafimaadkiisa dhaawaciisa meel la dhigo xoogga dalka soomaaliya ay leeyihin leh marka waxbaan ka qabanay haddana weli maaha meesha ugu dambaysay laakiin si wada waxaa soo hartay amniga dhagxaan amniga sugayso sugi karto iyo berejidka lagu gooyo markaad fiiriso afartii sanoo joogta maxaa is leedahay waa ay qaldameen oo hadda waa sixi karta
waxyaabaha ugu waaweyn waxaa kamid a oon ka gaabinay khaladka maana sameyn laakiin horumarka aan ka samayn karno kama samayna sida arrimaha garshoorka yaa ka mid ah oo aan rabnaa dee in aad iyo aad waxaa ka mid a arrimaha dhaqaalaha oo ekonomiga dib in loo dhiso inkastoo caqabada ay ku yaalaan dalkana inta oo amnigiisii xaaladda amni ay sidaan tahay dhaqaalana lama dhisi karo garsoorna lama samayn karo waa isku waan isku xilayin garsoorka iyo amniga marka waxyaabahan isleehay waxay tahay garsoorka inaan wax ka gaabino meesha aan gaarsiin karna aanaan gaarsiinin inkastoon bilownay arrimaha dhaqaalahana inaan weliba arrimaha dhaqaalaha ee ku saabsan amniga quudka xafid security la yidhaha oo soomaaliya ay aad iyo aad ugu sahlan tahay in oo laga bixiyo madaxweyne waxaa jirta caqabada ugu weynee dhinaca amniga al-shabaab ay ka taagan tahay magaalooyin badanaa weli go-doona dekeda magaalada muqdisho waxay noo jirtay canshuur ka qaataan dadkay baad ka qaadaan garsoorkii ay sameeyaan meelihii dhoolka lagu ka qaataan canshuur maxaa ka qabanaysa arrimahaman waxawaaye arinta shabaab arwaataan ka dakaadla amniga haddaan amniga wax laga qabanin waxaa kaloo dhan dib u dhiska dalka oo dhan wax weyn lagama qaban karo amniga annaga waxaan ka shaqaynayna horta dadka soomaaliyeed inay amniga lahaadaan farsamooyinka amniga kulahaa karaanna waa waa farsamooyin gaar ahoo la yaqaano laakiin dadka inay amniga lahaadaan ciidamadana in dib loo qaabeeyo hogaankooda siyaasadda laga dhex bixiyo ciidanka banaanka la geeyo ciidamo khaas oo meelaha qaarkood khaas ku ah iyo howlaha qaarkood khaas u ahna in la sameeyo intelligensiga in la xoojiyo intelligensigeenna iyo ciidamadeenna waayahan dambe siyaasadday ka shaqeeyaan amni kama shaqeeyaan waa sababtaa sababta uu u xismay muxuu ahay al-shabaab ay u bulaaleen marka intelligensigoo la xoojiyo ciidamada amniga oo maxaanku rahay la dhiso dib u dhis dhaba lagu sii sameeyo lasii tayeeyo tiro waa qabaan laakiin lasii tayeeyo iyo dadka soomaaliyeed oo wacyigooda kor loo soo qaado amniga inay ayaga leeyihiin la tusiyo waxaan isleehay waxbaa looga qaban karaa shabaab waa run meesha ay marayaan waa meel uun ay sii xoogaysanayaan marka dhaqaale markay helaanba waa sii xoogaysanayaan dhowrkii sano ugu dambeysay shantii sano oo dowladdaani ay jirtay siyaasi mucaaradana waa ahayd musharax madaxweynena waa ahayd weeraraa gurigaaga lagu soo qaaday culays badanaa adiga ku soo wajahay haddii aad xukunka timaado maxaa ka yeelaysaa mucaaradkaaga
falastiin arrimaha horta mucaaradka de basically mucaaradnimadu xumaan ma aha laakiin de weji xumaan loo yeelay mucaaradku waa muraayad qofka hogaamiyaha iska fiiriya waayo intaan xukunka joogana mucaarad waa jira mucaaradlaan ma ahayn daljirka dacsoon inta banaan baxay kusoo sameeyaan oo soo lugeeyaan oo villa soomaaliya horteeda iska soo maraan ee ilaa hotel jaziira ay imaan jireen lalama hadli jirin lama joojin jirin eventskooda iyo waxooda lama haagka jirin waana aaminsanahay haddii aan rabno nidaam dimuquraadiya inaan dhisno waa inaan dhegaysanaa the other voice ya ra'yiga kale oo dadka ay qabaan inaan dhegaysanaa kuma qasbana hogaanka mar kasta joogaay ra'yiga qofka banaanka jooga uu sheegay inuu qaato laakiin ra'yiga banaanka laga sheegaya mar walba qof waa muwaadin waa qof xor ah waa qof caqlile waa qof dalkan u damqanayo marka araadiis waa in la dhegaystaa marka aniga ma qabo in oo mucaaradka la cadaadiyo xafiisyadooda la xiro dhib lagu abuuro horena waa usoo joogno waana soo samayno marka inay mucaaradadu la fasaxo saaxada siyaasadda political space waxa afka qabaad lagu yiraha mar walba inay open yihiin lasii ballaariyo lasii ballaariyo lasii ballaariyaan qabaa waana lasii ballaarinaa insha allah ugu dambayntii madaxweynihii maamul goboleedyada hadda jira soo dhisana waa tahay maamul goboleedyadu inkastay magac ahaan u jiraan laakiin hay-ada ahaanna uma jiraan dowladda dhexana xiriirkoodu mar walba ama waxaa waaye inay isku xiran yihiin oo aada isugu dhow yihiin ama inay aada u kala fog yihiin siyaasad sidee ahaad maamul goboleedyada soomaaliya ku wajahaysaa maamul goboleedyada de horta dhaqan cusub federaalka iyo waxa iyo dhaqan siyaasadeedoo cusub oo nagu soo kornay waayo aada uma naqaan dhaqamadii iyo xukuumadii soomaalida ee hore aan naqiinay ka mid maaha wax kastoo bilow ah ama cusubna dhibaatadooda waa iska leeyihin taas waa meel ool laakiin qofka hogaamiyaha ah ee jamhuuriyadda madaxweynaha loo doorto asagaa dalka loo doortay isagaa laga rabaa dalkan kala jooga inuu isu keeno oo dib isugu soo celiyo waxaa la isugu keeni karaana waa dadka qulubtooda moogiya layskuma xirxiri karo dadka layskuma waxayn karo qasab iyo qorayn laguma laguma waxayn karo taas anagoo ka duulayna waxaan dhisnay mashruucaad ogeed oo la dhihi jiray madasha hogaaminta qaranka national leadership forum shanta dowlad goboleed iyo aniga iyo guddoomiyaha baarlamaanka golaha shacabkaa jira markaas aqal sare ma jirin anagaa keennay iyo prime ministerka sideedaas qofoodaan ahayn si joogtaan u shiri jirin issue kastoo waa laga shiri jiray madaxweynaha anaa ah go-aanka gaaraya iyo laylama hadlayo iyo layla ag fadhiisanaya waxaas anaga maanaan qabin dadkan saan kuu sheega waa dhaawacyo badan ay qabaan si dhaawacyadaas loo dhayaayo dhaawacyaduna qalbiga waayo maqaarka kore maaha si loo dhayaa qof kasta ahi in qabkiisa la ilaaliyo in muxtaram yahay la tuso la waxay weligay aniga dowlad goboleed madaxweynaheeda intuu jidka istaago oo wuxuu samaynaya waa khaldayin madaxweynaha uu yiri ma jirin lianna waxa aan samaynaya waxu ogyahay ahaayeenba oo aan ka tashanay ka hadalnay inta badan administrationka routiinka oo dowladda dhexeela midda kale dhibka kaloo ka jira dowlad goboleedyada dowladda waxay tahay nidaamka federaalka ah saddex componenty u ka koobmaa wax dowladda dhexe u gaar ah oo aan dowlad goboleedku shaqo ku lahayn wax dowlad goboleedka u gaar ah oo dowladda dhexe aanay aada u farageli karin iyo wax la wada leeyahay oo in laga wada shaqeeya ay tahay waxaasi marka waxaa lagu habeeyaa qaanuun ama nidaam oo cilaaqaadka dowladaha leeyariska ama lakabyada dowladaha dhexdooda la yiraahdo intergovernmental relationship afka qalaad lagu yirahdo ma qabno marka marka waa laisku dhacdhacaa in laisku dhacdhaco somalilan marka sii raacso wadahadalad marka waxa ugu muhiimsan waxay ahayday midnimada soomaaliya marka la yiraha mar walba dadka waxaa u muuqda somalilan iyo soomaaliya laakiin dadka somalia waxaan u sheegaa somalilan marka laga tagay inta kasoo hartaa midnimo u baahan weli oo midnimadeeda meeshay rabeen aanan soo gaarsiisnayn inay mid yihiin oo hal ajenda siyaasadeed ay leeyihin oo somaliland isku aragti mushkiladda somaliya sida loo xalinaa sida aan kuu sheegaya aragtiyooyinka dhamoo jira ay ka mid tahay marka madaxweynaha jamhuuriyadda ee la doortay kow waa inuu horta shan waxa somalilan ka soo hara dalka inuu isku hayo isku fikir ka dhigo isku hal ra'yo dowladnimo ay ku dhaqaaqaan isku dhinac ay u jeestaan ayagoo isku dhinac markaana in ay la xaajoodaan muxuu ahaay somalilan soo noqonay marka qadi waa noo muhiim waan bilaabaynaa waana ka shaqaynaynaa anagoo dhegaysanayno siyaasadna iyo dowlad dowladnimadan ka hadlaynaa iyo iyo arkaanteeda laakiin mucaawino iyo horumarinta dhaqaalaha iyo amniga daakhiliga iyo waxaas maa inaan fargelino oon ku qabqabsano diyaar u nahay aadaa umahadsan tahay mudan madaxweyne
kaasina waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo u warramayey wariyaheena falastiin axmed iimaan waxaana waraysigaas ugu dambeeyey waraysiyo aan maalmahanba sii deynaynay oo aan la yeelanaynay qaar ka mida musharaxiinta u taagan xilka madaxweyne ee doorashada berito ka dhacaysa soomaaliya